qadar waa mahadsan tahay dowladda koonfurta suudaan wasiirka arrimaha warfaafinta ayaa wuxuu sheegay in dowladda koonfurta suudaan ay ka fikirayso in refinerygii ama sifeynta ceelasha shidaalka in dib loo kiciyo taas oo runtii lagu tilmaamay in dowladda koonfurta suudaan ay rabto in haddii ay sii xoogeystaan dagaalada ka socda suudaan in ay noqdaan xaal kaleeto oo saliidda looga faa'iideysan kara saliidda ceeriin ee laga soo saaro koonfurta suudaan
marka waddamadee is leedahay way ka fikireysaa dalka koonfurta suudaan inay sida hadda ay tikada suudaan oo kale u isticmaasho inay ganacsigeeda ku leexiso haddii ay dhacdo in suudaan colaadda suudaan ka jirta ay kor usii socoto ama ay sii ballaarato waxaa lagu qasbanaan doonaa in dowladda koonfurta suudaan ay xal u hesho dhoofinta saliideeda ceeriin corridor kaleeto ama dariiq kaleeto ay ku saarto waxa keliyahana oo u furan hadda waxay tahay ama ugu dhow oo runtii muddana laga fikirayay in dalka jabuuti laga dhoofiyo iyadoo lasii marinayo gobolka gambeela ee ku yaalla etoobiya halkaasna ay noqoto dariiqa ugu sahlan ee hadda wax lagu dhoofi karo
marka laga hadlayo wax soo saarka saliidda ceeriinka ah ee dalkan koonfurta suudaan oo kale ka waran door ama kaalin intee la eg ayay koonfurta suudaan kaga jirtaa wax soo saarka saliidda
markii dowladda koonfurta suudaan ay ka go-day dowladda suudaan labada kun iyo koo iyo tobanka waxaa la dhihi karaa boqolkiiba toddobaatan iyo shan saliiddii suudaantii hore keedkii saliiddii suudaantii hore inuu soo maray xagga koonfurta suudaan hadda waxaa lagu tilmaamaa koonfurta suudaan in ay haysato saddex dhibic shan bilyan risaaf ama keed shidaal ay ay ay wadankeeda uu hoos yaallo sidaas awgeed waxaa la aaminsan yahay koonfurta suudaan inay tahay wadanka saddexaad ee ugu keedka ballaaran qaaradda africa waxaa ka horeeyay libiya iyo nigeria sidaas awgeed haddii aysan helin xal runtii ay ku dhoofiso ama dariiq kaleeto ay ku dhoofiso saliiddii ceerin ee laga soo saaraya koonfurta suudaan waxay dhaawac weyn ku tahay saliidda suuqa saliidda caalamka lagu gado
dagaalada suudaan ka socda oo kale sidee ayay u saameeyeen wax soo saarka saliidda ee dalka koonfurta suudaan hadda saameynta la filayo waxaa waxay dhici kartaa saddex bilood gudahooda taas oo ah in marka koowaad ceelasha sida ceelasha soo saara saliidda koonfurta suudaan dhammaantood waxay ku yaalaan xuduudda labada wadan ee suudaan iyo koonfurta suudaan ay wadaagaan waxaana marin u ahayd keenista sper bartiska waxyaabaha lagu loo isticmaalay ceelasha chemicals in dhammaantoodba laga soo dejinayo dhinaca suudaan haddii marka ay dagaalka uu sii socdo taas waxaa waxaa kusoo kordhaya in tubadii saliidda qaadaysay ee koonfurta suudaan oo dhex mareysa wadanka suudaan masaafa dhan kun saddex boqol iyo lixdan iyo sagaal kilomitr ay halis ku jirto in colaadda ay saameyso taasna waxay keenaysaa in gebi ahaanba uu istaago saliiddii la dhoofinayay ee koonfurta suudaan u dhoofinaysa caalamka intiisa kaleeto marka halis intee la eg ayaa las dhihi karaa dhaqaalaha suudaan oo kale wuu soo wajihi karaa
dhaqaalaha koonfurta suudaan dhammaantiisa wuxuu inta badan ku tiirsan yahay dhoofinta saliidda ceeriin dowladda suudaan waxay soo saartaa haddeer boqol lixdan iyo sagaal kun oo barmiil maalintii runtii productionkaas ama wax soo saarkaas wuxuu ka hooseeyaa boqolkiiba konton kii ay soo saaraysay labada kun labayo tobanka labada kun saddexiyo tobanka intii dagaalada koonfurta suudaan aysan bilaaban dowladda south suudaan waxay awood u leedahay capacitygeeda capacity productionkeeda uu gaarsiisan yahay saddex boqol iyo konton ilaa saddex boqol iyo lixdan kun oo barmiil in ay soo saarto marka haddeer xaaliyan waqtiga la joogo wuu hooseeyaa wax soo saarka